barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
ramadaan kariim dhegeystayaal waa sabti bisha juulaay waa laba sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed colad xasan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii aad maanta oo kale maqli jirteen ee madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan dhallinyarada iyo dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho
annaga waxaan waxaan samaynaynaa waa inaan iftiimino ama hoga tusaaleyno shacabkeenna dadkeena inaan tusno in danta guud laga shaqeeyo laga rabo bulshada soomaaliyeed in laga rabo gaar ahaan dadka ku nool muxua gobolka banaadir in laga rabo waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roora
ciidamada dalka bangaladhish ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday makhaayad caan ku ahayd in ay ka cunteeyaan dadka ajanabiga ah waxaana ciidamada milatariga ee bangaladhish ay sheegeen in ay dhinteen ilaa labaatan qof oo rayd ah jenaraal naciim asraf ayaa hadal jeediyey kadib markii ay soo afjareen weerarkii saacadaha socday ee lagu qaaday makhaayadda islamarkaana kooxda weerarka geysatay ay gudaha makhaayadda ku haysteen qaar ka mid a dadkii wax ka cunayey mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dalka bangaladhish ayaa iyagu sheegay in labaatanka qof ee la dilay ay dhammaantood ahaayeen ajnebi gaar ahaan badankoodu ay u dhasheen jabaan iyo talyaaniga
aqalka cad ee maraykanka ayaa soo saaray warbixin muddo dheer la sugayey oo la xiriirta weerarada ay geystaan diyuuradaha droniska meelaha ka baxsan furumaha iyo dadka rayidka ee ku dhintay war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in lixdan iyo afar ilaa iyo boqol lixdan iyo afar qof inta u dhexaysa ay ku dhinteen weerarada diyuuradaha droniska maraykanka ay ka geysteen meelo kala duwan oo dunida ah oo ka baxsan goobaha furunta halkaasoo ay ku dhinteen dad rayida sanadihii intii u dhexaysay labada kun iyo sagaalkii iyo labada kun iyo shan iyo tobanka warkan ayaa lagu sheegay in laamaha sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada ee maraykanka ay yihiin kuwo la aamini karo marka la fiiriyo sida ay xogtani usoo gudbiyeen hase yeeshee ilaa iyo hadda laguma sheegin si gaara dadka ku dhintay iyo waddamada ay u dhasheen
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna barnaamijkii madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyaro si iskood ah isu abaabulay oo ka shaqaynaya qurxinta magaalada muqdisho waxaana ay ka hadlayaan waxa ku dhaliyey qabashada hawshan iyo sida ay ku meel marin karaan waxaa barnaamijkan soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa dhallinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa bilaabay olole ay ku qurxinayaan magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaanna waddada dheer ee maka mukarama dhallinyarada waxay la baxeen ama ay ku howlgalaan magaca ah ubaxa caasimadda waxaana hadda laga dareemayaa shaqaday qabteen qaybo ka mida waddadaasi gaar ahaana agaarka sayidkaoo haddaba howl ay ka hayaan barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona maxamed xuseen xasan oo ah guddoomiyaha ubaxa caasimadda maxamed maxamuud axmed oo loo yaqaan m m a maxamed tahliil sheekh cilmi oo loo yaqaan ceribey oo loo yaqaan timoweyne iyo saciid maxamed warsame dhammaantiin kusoo dhowaada ee dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee guddoomiye bal sidee ku bilaabata hawshan bismillahi raxmaan raxiim hawshan waxay ku bilaabatay abaabul ka yimid dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool caasimadda muqdisho dhallinyaradaas oo abaabulkooda ku salaysnaa wadaniyanimo iyo waxa ay ka bedeli karaan caasimaddan waxaan iskaga imaanay sidii anaga wax u qaban lahayn caasimadda anaga maadaama aan dhallinyaro nahay inaan waddankii aan wax ku darno oo waddankii aan caawinno waxaan ku tashana marka inaan awoodda saarno bilicdii caasimadda inaan dib u soo celinno oo caasimadda bilicdeeda aan ka shaqayno kulamo badan iyo wadatashiyo badan waxaan sameynay magacan ah ubaxa caasimadda oo ah magacaan run ahaantii isdhehaynay waa magac ku habboon maadaama shaqaas aan qabanayno shaqadeennana waxaan ka bilaawnay sayidka insha allah waxaana rabnaa inaan xoogga aan saarno waddada marka almukarama oo ah waddada ugu horeysa ee magaalada laga isticmaalo waddada ugu weyn ay tahay maadaama ay tahay waddada ugu weyn waxaan rabnaa insha allah inaan waddadaas aan xoogga saarno haddii ilaah idmo higsiganu markuu aad u fog yahay laakiin hadda waxaan rabnaa shaqadaas aan hayno inaan waddadaas aan boqol kiiba boqol aan ka soo saarno waddo aad u qurux badan bilicdeedana ay noqoto mid aad u fiican maxamed isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo saydi kuu dhalatay inaad ka shaqaysaan gaar ahaan quruxsa dalkaaga ama qurxinta dalkaaga qayb ka qaado
runtii waa su-aal aad qiimo u leh marka aan ka hadlayno barnaamijkan aan wadno ee ah ubaxa caasimadda ee lagu qurxinayo bilicda magaalada muqdisho caasimadda runtii fikirkaas wuxuu nagu dhashay wakhti dheer ayuu naga dhex guuxayey laakiin hadda ayay naga soo maaxatayoo dadku ay bulshada soomaalida arkeen marka fikirka waxaa nagu dheliyey annagoo ka duulayno caasimadda meeshii ay gaartay xilligii dowladdii hore ee siyaad barre madaxweynihii hore oo ay gashay caasimadda muqdisho kaalinta koowaad marka aan aragnay dowladdii markii ay dhacday kadib oo aan aragnay dadkii inay dan guud aysan wax ku darsanayn ayaan waxaan istusnay in loo baahan yahay in howlaha danguud maadaama soomaaliya lagu xasuusto mashruucii ahaa iskaan wax u qabsada ayaa waxaan istusnay annagoo dhallinyaro ah maadaama soomaaliyana hadda ay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay dhallinyaro yihiin in aan mashruuc ama barnaamij dalkii lagu qurxinaayo aan ku soo kordhino waddankii
masal cirbi sideedii kuu lalata hawshan
aada u mahadsan tahay su-aashan siday walaalahay ka jawaabeen waxaa hawshaa nagu dheliyey inaan ka qayb qaadanno ololaha loogu jiro dib u kabashada magaalada muqdisho iyo runtii guud ahaan soomaaliya oo dhan horumarka ka socda annagoo rabna inaan qayb ka qaadanno oo ka jawaabno dhallinyaro ahaanna magaceedii aan soo celinno ayaan hawshaani nagu dhalatay waxaana nagu dheliyey markaan aragna duruufaha ka jira magaaladeenna iyo qaabka quruxda bilicda ee ka hooseyda waddamada kale iyo markaan isku fiirinay waddamada kale ee africa ama east africa hadda noo dhodhow dariska nala ah siday u qurux badan yihiin oo u bilicsan yihiin waddan kastana sidaa dareemayda waxaa qurxiya dhallinyaradiisa iyo dadkiisa oo u istaaga ee waddanka dad kaloo kor ka yimid iskama qurxiyaan marka sidaas daraaddeed annagoo taa ka duulayna waxaan go'aansannay inaan hawshaan bilowno oo dadka aan ku wacyigelinno in danta guud oo iskaa wax u qabso ay tahay muhiimadda koowaad marka ololihii laba dhinacu isugu jiraa waa shaqadan iyo wacyigelin aan ku wadno sidoo kale bulshada oo ah inay ka qayb qaataan ololahan danta guud
saciid maxamuud ibraahim isla su-aashaas haddaad soo koobto
su-aashan waxaa nagu dhaliyey markaan aragnay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo inta qurbaha tegay isku soo sawiraya waddan kale laamigiis oo noo soo dhigaya facebook oo dadkii badan inta qiiraysiiyeen ay dalka ka tagaan wacyigaas in aan bedelno oo aan ka dhigno wacyi dadka soomaaliyeed intay soo laabtaan ay isku sawiraan soomaaliya oo laamiyada intay istaagaan ay isku sawiraan oo facebook social media ay dhigaan si ay u soo noqoto macnaha soomaaliya quruxdii ay lahayd magaalada muqdisho oo dadku ay berisamaadka ay nooga sheekay jireen bal in annaguna berisamaadka aan ka daba tagno aan wax ka aragno berisamaadka ayaa ha go-aankaas
gudoomiye shaqadan inaad waddada ka bilowdaan gaar ahaan inaad laamiga rinjiysaan ubaxna ku beertaan si gaara maxay idinkugu muuqata
wallahi waxay noogu muuqata waxay tahay shaqadan horta waa shaqo bulshada oo idil la rabo inay ka qayb qaataan oo dadweynuhu inay ka qayb qaataan annaga dhalinyaro dadku waxay ku fikirayaan howlo waaweyn iyo waxbaa laga hadla laakiin haddana inaad laamiga rinjiysaan aad ubax ku beertaan waa aragti hoosoo meel hoose kasoo bilaabanaysa marka sayda maxay ka bedelaysaa maxaa idiin muuqda waxaa noo muuqda wanaag iyo iyo qurux annaga waxaan waxaan samaynaynaa waa inaan iftiimino ama hoga tusaaleyno shacabkeenna dadkeena inaan tusno in danta guud laga shaqeeyo laga rabo bulshada soomaaliyeed in laga rabo gaar ahaan dadka ku nool muxuua gobolka banaadir in laga rabo waxyaabaha muuqda oo hadda guryahoo kale ama hoteeladiioo kale dadka barefadka u leeyihiin waa quruxsan yihiin aad u qurux badan yihiin dantii guudna aad u liidataa marka annaga muhiimaddan waxay tahay in dadka hooga tusaaleyno oo aan dadka shaqadan in la qaban karin aan tuso in badan waxaa nala weydiiyey shaqadan yaa maxsee u qabanaysaan ma culus tahay annaga marka maadaama hadda aan shaqadii aan wadno dadka waxaan rabnaa in shaqadan shaqa culus aysan ahayn inay arkaan inay shaqadan mid waddanku u baahan yahay inay tahay inaan arko marka maxaa qabataan haddaan usoo dhadhaca shaqada annaga saddex qaybood aan ugu talagalay inaan meeshaan ka qabano waddada qaybta koowaad ah in aan balantin aan ku sameyno ama dhirayn inaan ku sameyno marshabiyoodiga meelihii uba banaanaa oo loogu talagalay inaan geedo ku abuurno oo aan dhirayno geeda fiican oo qurux badan oo fiyooriyaalo indhuhu markay qabtaan aad u qurux badan inaan ku sameyno kan labaadoo inaan rinjiyan aan ku sameyno een, waddada marshabiyoodka dhinacidiisa inaan rinjiyan ku sameyno rinji madow iyo caddaan ah si il- ilqabadkii iyo bilicdu meesha ay qurux u yeelato kan saddexaad oo inaan nalayn inaan ku sameyno oo hadda layrarka aan meesha eh, la isticmaalo magaalada waa layrar solar ah waa layrar intii la rabo ma gaarsiisna in ayadana layrar qurux badan sida caasimada adduunka iyo kale aan aan ku sameyno ayadana saddexdaas shay aan rabna in haddii ilaahay aan xoogga saarno haddana aan wadnaa
Eh, marka laga hadlayo dhiraynta magaaladan eh, dad badan baa eh, dadka xitaa guryahooda dhiraysan laayihiin adigu kuna laami baa ka hadlaysaan marka sidey sidey suuragalka u tahay maxaa idin muuqda Een, runtii een, markii la fiiriyo een, dhiraynta een, dadku waxay qaban la'yihiin guryahoodii inay beeraan laakiin annagu waxaan hadda wadnaa meel babliga oo laamiya oo baabuur marayaan oo xoolo joogaan runtii markii halkaas loo fiiriyo markaan hoosha ku jirno dadka waxay noo arkaan wargeedka aad beeraydaan qiimo ma ku fadhiya maxaad waqti u dhugminaysaan laakiin annagu waxaan aaminsannahay een, waddan kasto muyaaradda meesha laga fiiriyo waa caasimadda hadday ay imaanayaan dad shisheeye iyo dadka magaalada joogaba haddii ay laamigii uu qashin yaallo ama uu meeshii wasaq tahay oo laamigi uusan quruxsanayn dadkaas markii soomaaliya taha markii lagu dhahaayo waxaa la fiirinaya caasimaddaadii caasimaddaada haddaysan quruxsanayn muhiim ma ahan inaad daara fiican ku yaalaan laakiin muhiim waxaa ah laamigu inuu quruxsan yahay marka hadduusan laamiga quruxsanayn soo marka adigana waxa waaye ma quruxsanin Maxamed, waxaad qabataan dadka u sharax laamiga bal dul istaag iyo waxa ka socda annagu laamiga waxaan ka qabanaa saddex shay siduu ay gudoomiyaha uu hore u sheegay waxaan ka qabanaa marka hore in aan laamigii meelihii loogu talagalay oo dhiraynta loogu talagalay inaan geedo ku abuurno geedahaasoo ah geedo standara oo aan ahayn geedo een, aan qashin magaalada ku abuuraynin ee ah geedo nadaafadda magaalada ka qayb qaadanaya qurxoonna waxaan ku sii daraynaa in sida standarka ah laamiyadii sida eh, caalamiga ah.
caalamiga ah sida caalamiga ah in laamiyada marshabiyeedyada la mariyo rinjiyo kalar gooni ah oo ca- caasimadaha adduunka ay ka wada samayn oo wax guuda la wada isticmaalo ah iyo inaan ku sii darno meeshaas rinjiyeynta meelo sebar cross ah ama meelaha dadweynaha dadka loogu talagalay dadkay ka gooyaan hadda waxaan laamiyada markaa fiirsan muqdisho dadku meelo ay maraan oo ay intuu marka qofka maraayo in baabuurka ka istaagayo ma lahan taasna way ku jirtaa rinjiyeynta waxaa noogu sii dheer in aan ku darno nalayn inaan nalal samayno oo nalaha nalalkaasoo ah maadaama markii habeenkii magaalada la fiiriyo magaaladu waa wada mugdi laamigii hadduu iftiin leeyahay dadku wax waay waa soo aadayaan nalantaas iyo qurxintaas annagu hadafkeena waxaan ka samaynayna waxa waaye magaaladu inay magaaladii hore la yaqaana ay noqoto nabaduna ay ka qayb qaataan bulshada Waan dhaqay. Eh, maxamed tahliil sheekh eribey marka laga hadlayo shaqada waa shaqo adag Eh, waddadii baad ka shaqaynaysaan ubax baad ku ayada naftaa dhowris u baahan marka maxaad xirfadaada isticmaashaan waxaan ma injineera idiin qabta ma adinka gacanta kula jira sideed u qurxisaan intan yar haddaan arkayo sayidka ilaa iyo eh, meeshan hadda ku wada hadlayna u dhow sideed u qabateen shaqadan
Een, shaqadan horta sidaa sheegtay een, waa shaqo dhib badan oo rabta gacan ku hayn iyo taxadar badan sidaas daraaddeed tiimkeenu waxaan ka koobannahay tiim oo injineero leh kuwo jaamacadii dhammaantood soo wada dhammeeyeen laakiin kuwo injineero beeraha ku taqaabsan ugu jiro waxaan la tashanaa odayaal oo beerihii hore dadkii hore wax ka bartay ah marka gacan ku haynta waxaan ka naga saaciido oo aan rabnaa inaan hadda adeegsano een, booyadoo kale inaan samaysanaan rabno oo waraabido oo geedahaas u waraabido labadii maalinba hal maalin ama halkii maalin markay maqnaato hal maalin oo kale timaado waraabido intaan booyadaas gaarayno hadda waxaan adeegsanaa xirfado kale oo ah oo dariska dadka laamiga kusoo jeedo inaan ka qaadano garaafayaal biya oo aan ku shushubno ama caagada kusoo dhaansano dadka deegaankaan la hadalna annagaa ka qaadana annagaa waraabna hadda oo waraabka iyo wixii qashin bixisa annagaa qaabilsan laakiin hadhowta waxaan rabnaa inaan sameyno dad ka shaqeeyo oo markay geedihi waaweynaadaan waxaa la rabaa in hoos laga qodo oo la diyaariyo falitaan sidaa u taqan beerta la falo mar in la falana waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in la jaro geedaha oo la simo marka dadaa u samaysan doonaa waxaan kaloo samaysan doonaa booyadaas noo waraabido aan kuu sheegay marka shaqadan innaga hadafkeena waxaasoo dhan waa kasii fikirnay waxaan rabnaa laamigan ama laamiyada hadda intay noo dhisaayaan hadda dowladda ay dhisaydo hadda la bilaabay haddii dhammaan loo sameeyo meelihii lagu beeri lahaa dhirta waxaan rabnaa geedo dherdheer oo qurxa badan oo cagaaran in saas ay isku qabsadaan markii hal mara la arko oo ay noqoto meeshaan meel aad u qurxon runtii indhaha aad usoo jiida doontaa waxaa noo sawiran waahan wax hadda deg deg ku imaahay laakiin waa wax u baahan taxadar adag iyo dhabar adayg badan marka shaqadaas saasaan rabnaa inaan u qabana insha allah
mase ibraahim hawshan waxaad tiri caasimad dhalaalaysaa rabnaa laakiin maadan soo gaarin ilaa hadda maxaa kuu qabsoomaa is leedahay dadka maxaad u sheegi lahayd waa mahadsan tahay mister okay waxyaabaha hadda noo qabsoomay oo inta badan dadku markay marayaan xataa ay noogu hambalyeeyaan oo ay dhahaan oo war meeshan waa isbeddelaan ka muuqda waa in yar oon iskuday aan u samaynay aana filaynay inaan mahadcelin badan ka helayno mararka qaar waxaa imaada asxaab dhalinyaro ah way imaadaan way isku sawiraan social mediahan ku aragnaa marka waxaan qabanay waxaan qabanay iskudayaan qabanay qof walbana wuxuu isku dayaa laakiin muhiima inuu asagu dhammaystira laakiin iskudaygaas hadduu goolkuu lahaa uu ka gaaro berri meel laga sii dabaqo ayay helaysaa oo laga sii bilaabo marka annaga hadda waxaa noo qabsoomay ilaa sayidka ilaa madaxtooyada inaan hadda wadno bacdal iid waxaan rajaynaynaa in aan geyno ilaa dabka ilaa xaawataako oy noqoto meel decorationkeeda aada u sarreeyo oo markii qof walba u yimaado uu jidboodo marka saasaan u rajaynaynaa qurbajoogtana waxaa ugu baaqaynaa inay yimaadaan iskuna sawiraan halkan waxaan rabaa inaan usoo laabto shaqo walbee la qabanayo laba arrin baa wajahaysa caqabado maxaa maxaa caqabado ah iyo shaqada yaa maalgelinaya guddoomiye hawshan yay taa cidda maalgelinaysaa yaa yaa dhalimadan taageeray
bismillahi raxmaan raxiim horta annaga waxaan ka bilownay contribution jeebkeenna wax walba horta la qabanayo wax ku fiican tahay in adi iska bilowdo haddaad tirahdo shaqaa la qabanaa oo dadka aad ku tiraahdo waxaas ha la qabto oo adi aadan iska bilaabin micno ma keenayso waxa micnaha hadda muuqda keena waxa waa dhallinyaradana tiimkeennan oo mar kuwaad annaga aan iska bilownay jeebkeennan galnay waa annaga lacagaa iska aruurinay rinjigii geedihii shaqadii annagii weliba shaqadii macnaha xitaa ka shaqaynayna oo rinjiyeynayna oo gacanta kula jirna oo geedkii beerayna intaas marka waxay kaliftay inaan intaan hadda aan qabano hadda marka waxaa jiro bulshada qaybaheeda kala duwan haddii mas-uuliyiin ahaan lahayn dad mas-uuliyiin oo nagala qayb qaataa jira kambaniyo oo nagala qayb qaataya jira oo rumahaanta ay ka mid tahay oon u mahad celinayno goobjoog media oo kale waa nagala qayb qaateen oo hadda process ka socda qaybay ka yihiin oo barnaamijkan waa uga mahad celinayna ayagana dad qurba joog waxaa ka mid a oo nagala qayb qaataa jira liibaan yaldha waa nagala qayb qaatay waxaa ka mid a aad aan xusaynaa guddoomiyaha degmada hodan oo aad isna gacan fiican ka geystay oo nagala qayb qaatay iyo gobolka banaadir oo noo fududeeyey inaan shaqadanqabawaa noo ku caawiya contribution qayb isaan anaga wax u bixin si la-eg inay wax u bixiyaan sidaas aan ku wadnaa hawsha
maxamed in dadku wax bixiyaan ma sahlana hawshanna waa howl aad leedihiin waxaan rabnaa inaan ku guulaysano muddo dheer marka yaa yaa dhaqaalahan seedartaadkan wax u qaadaan
runtii wax waa waa su-aal fiican annagu barnaamijkan markaan bilaabaynay waxaan ku tashanaynay waxay ahaayeen jeebkeen horta inaan ka bilowno hadda ilaa hadda dad oo inay magaaladu magaaladii hore ku soo laabata rabo way jiraan oo wax nagu deeqeen laakiin annaga barnaamijkan hadafka keliya aan ka leenaha waxa waaye in waa danguud danguudna qof iskama lahan dadku dhan oo ka wada dhexeeya maamada joogta caasimadda iyo ninka aqoon-yahanka iyo ninka madaxda ah iyo ninka xildhibaanka ah barnaamijkan barnaamij u wada furan waay qof kasta meesha uu ka soo gaaro inuu ka qabto dadku waxaan ku baraarujinaynaa hadda sida uu maxamed sheegay annaga hadda biyaha waraabino laakiin dadku waxaan u sheegaynaa maalmihii hore qof kasta geedka kaa soo horjeeda adaa iska lehe baabuurka inuu maro rabo ama ariga cunaaya ka celi biyana ku shub dadku aadan waxay fikirkaas waynala soo dhoweeyeen maamooyin badanoo hadda carwooyin badanoo meelaha ku yaalla waxay naga ballan qaadeen geedaha ka soo horjeedo inay waraabiyaan marka mashruuca mashruuc dad ku xiran maahan oo hal qof oo u maalgelinaya maahan waa mashruuc soomaali weyn soomaali weynuuna ka dhexeeyaa barnaamijkan qof kasta inuu wax ku daro marka waxa waaye hadda ummadda soomaaliyed waxaan ku dhiirigelinaynaa in qof kastow mashruucan waxaa ku taag kii fikir ku taageeri kara kii subaxdii markuu soo baxo saddexle biya inuu hore usoo qaado ku shibi kara ama caagi caafiga u wato halka door ka soo baxsay hadduu ku shubo wax weyn maahan laakiin wax waddankii wax u tiraaya waa marka waxaan annaga muhiimaddeenu tahay in mashruucaas aanan dad gooniya aanan wax nagu siinin laakiin dadku dhan uu ka wada dhexeeyo annaga waxaan awoodana ku darno dadka kalena waxay awoodaan ku daran suu mashruucaas mashruuc meel gaaro noqdo oo caasimaddana caasimaddii hore kusoo laabto waan gartay aan usoo laabta caqabadaha maxamed tahliil maxaa caqabadaha hoojiro la kulantaan ha ahaato waddada isticmaalkeeda ha ahaato howshaad qabateen ee, siday taama ugu timaadaan ee, caqabadaha jira bal nala wadaag
caqabadaha jira waxa waaye een, waxaa ka mid a caqabadaha jira een, wadooyinko kale niyo waad ogtaa soomaaliya waxaa ka jiro een, xoogaa cabsi badanna waa jirtaa een, waddankiina dhallinyarana waa naho haddee aaminku dadka iskuma badna marka caqabadaha aan badanaa la kulanay waxaa waaye markaan waddada rabno inaan shaqo ka qabanno kale oo meel intaan aan calaamadaysana aan rabno inaan shaqo ka qabanno waxaa marmarka qaar dhacda in meeshii xaggana laga xiro xaggana laga xiro marka markaan rabno inaan meeshaas usoo gudubno oo kale meeshiina shaqo ay nooga socoto waxaana laku yidhahdaa meeshaan ma maraydin war haddaan hataa isku sheegno oo nidhaahno war dadkaasaan nahay waxaana la dhaha Dadkaasaa qabanaya.
waxaa rabtiin ahaada hadda saakadan nin oo askariyaho waddo taagan oo la yidhi meeshaan xer aan inta ku nimida nidhi niyahow noo fududa meeshaana shaqa nooga socotaa marka kelmaddii uu nugu jawaabaya maxaa qabatiin waxaan nidhi shaqadan hadda agtaada oo geedahan iyo waxaanan beernay marka hawl kalena waa taas waa socotaahe naga wareeg meeshuuna meel noo dhowey ba ahayd oo aan u soconay marka waxaa nugu jawaabay hadda adinku geedaha beertiin annagu kuwa siibaanna marka runtii caqabado badan waa iska jiraan een, dhankaas cabsida midda kale caqabadaha kalena waxaa waaye xoolaha iyo markaan aragno lo ama laamigii marayna ama aram laamigii maraya waa ka naxnaa waxaan ugu baaqi lahaa bulshada een haysato xoolaha oo xoola dhaqatada ah oo magaalada nagula nool inay waxooda xaashaystaan oo magaalada magaalo xoola aysan ka dhigin annaga waxaan rabnaa magaaladan inaan soo saarno quruxdeeda marka haddii geeli iyo xoolihii iyo wax yaacayaanna ma ma- mana saacidaydo marka
Ee, waxaan siinayaa ee, saciid maxamed ibraahim caqabadaas maxaa ku dar lahayd
waa mahadsan tahay Een, horta caqabadaha ugu waaweyn oo na wada taabto waxaa soo sheegay master tahliila soo sheegay ee, laakiin midda ugu daran oo xanuunka badan ugu qabata waxaa ka mid a Een, laamigii waxaa marinay rinji geedaan ku beernay wuu wuu bilicsan yahay laakiin markii aa aragtid gaari ka tilaabaya meeshii marshabiyeedka ahaa oo inta dhiiqa soo dhex maray laamigii hadlaynayo meeshii ee, saaka aada uga qiirooday midaa inta yimaado maray meeshii Een, meeshii aan rinjiyeynay haa caddaankii caddaan ahayd madow waa isku qasantay marka inta badan gaariyaasha waxaa ugu badan gaari shacab ma tillaabsan karo haddaan gaariga mas-uuliyiinta tillaabsan waxaan ku baaqaa marka mas-uuliyiinta inay ay sharciga ilaaliyaan hadday iyaku sharciga ilaali waayaan berri dadka aysan dhihi sharciga ilaaliya marka midda kaleeto ah een, xoogaa een, macaamilka waxaa bari karaa een, askarta taliyaashoodaa bari karaa haddii qofkan uu recommendation uu wato oo macnaha wax uu wato uu possible uu meesha la tago inaan lagu xirin ee, dadka aan lagala mid dhigin qof meeshii waddadii ka shaqaynaya waxaan la mid nahay maamada xaaqayda waddada lama lama caqabada waana la baro doonaa mar Een, in saasoo kale nagala dhigo oo waxaan rajaynaynaa berri aan noqonno maanaha dad meel walba laga yaqaano oo shaqadooda loo fududeeyo marka caqabadaha kaleeto oo jira oo wacyiga magaalada ka jiraana way nahayaan Ee, walow aan dheernahay aan laamiga aan ku shaqayno isagoo gaariyaal marayaan oo marmar aan aan ka cabsano gaariyaasha markay gaariyaasha waaweynka oo ay ciidamadu wataan markay marayaan annagoo meeshiin rinjiyeynayna ay zaa'id u maraan oo ayana aan dhibab kala kulanno marka waa caqabadahaasaa jira
Ee, guddoomiye maxaad ku soo afmeeri lahayd
Een, waxaan kusoo afmeeri lahaa een, dhammaan in barnaamijkan qaabka looga qayb qaadan lahaa inaan dadka aan u sheego Een, barnaamijka sida uu sheegay een, m m a waxa waaye waxaa loo baahan yahay dadku inay ka qayb qaataan oo bulshada mujtamaca reer muqdisho iyo dadka soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee muwaadiniinta ah ee wadaniyadda leh inay ka qayb qaataan maadaama waxaan waxa ay dan guud ay yihiin oosan wax gaara aysan ahayn in dantaas guud laga wada qayb qaato oo la taakuleeyo oo waddadaas insha allah laga soo saaro waddo aad u qurux badan wax annaga aan gaari karna kaligeen maaha laakiin haddaan dadkeenna mas- ee mas-uuliyiinta ah ee ganacsatada ee haweenka dhallinyarada qolo kasta haddii aan helno dad een, een, na caawiya oo nagala qayb qaata caawintu lacag keliya maaha in fikir ahaana loo caawiyo in meediahana lakala caa- nalaka caawiyo in nala ka caawiyo muxuu ahaay qofka awoodiisa unaga caawiyo qofkii biyo noo- noo keeni kara noo keeno qofkii wax kusoo darsan kara inuu kusoo darsado taas marka waxaa waaye in si guud noo- noolaga caawiyo waxaan si gaar ah aan rabaa inaan marka aan aan ugu- aan codsi aan ugu mariya hawada ee, kambaniyada korontadoo kale kambaniyada korontadoo kale aad ay noo anfacayaan maadaama aan la rabno inaan meeshii lighting aan gelino in ayaguna iftiimino in ay ku contribution karayaan oo ay wadadii ku deeqaan korontadaas ay ayagu leeyihiin oo intaasoo bulshada intaasoo milyanoo dada ay ay ay haysato maanta isticmaasho oo lacagta ay ka sameeyeen in waddada ay ugu deeqaan marka aydan in korontada si free ay waddada ay ku hesho annaguna insha allah waxaan magaalada aan u gelaynaa sidii layrarkii aan u keeni lahayn sidii shaqadaas aan u qaban lahayn haddii ilaahdo Eh, dhammaantiin aad baad umahadsantiin intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya muqdisho kuna eegayna dhallinyaro magaalada ka bilaabay qurxinta oo loogu magac daro ubaxa caasimadda intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle iyo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada magaalada muqdisho nooga yimid haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa diyaar u ah
aynu ku horrayna ee waxaa weli soconaya koobka yuura oo si habsamila uga soconaya waddanka faransiiska iyadoo shalay ay ciyaareen waddamada wales iyo beljamka wales ayaa markii ugu horraysay tartan caalamiya oo heerkiisu sarreeyo u gudbay wareegga samafaynalaha kadib markii ay ka adkaadeen xulka dalka beljamka ciyaar xiise badan labada dhinac ay dhex martay ayaa waxaa saddex gool iyo gool ku adkaaday xulka dalka wales inkastoo wales goolka looga hormaray ayaa waxa ay sameeyeen dadaal xoogan iyagoo iska barbareeyey goolkii bareejada laba kale oo dheeraadna u saariyey xulka dalkaasi biljamka taa waxay ka dhigtay in xulka dalka wales ay markii ugu horraysay tartan caalamiga horkiisu sarreeyo ay u gudbaan samafaynalaha tababaraha xulka dalka wales chris coleman ayaa waxa uu ku tilmaamay kulankii ay la yeesheen xulka dalka biljamka inuu la mid ahaa ciyaartii ugu weyneyd ee wales ay yeeshaan tan iyo kunsagaalboqolkontoniyosideedii markii kuwatafaynalaha ay la ciyaareen xulka dalka brazil markaas oo xulka dalka wales lagaga soo awooturaanaaday koobkii adduunka oo brazilna ay guusha raacday markaayo wixii ka dambeey wales ma jirin ciyaar ay kuwatafaynaluhu sii dhaaftay hase yeeshee hadda ayay taariikh dhigtay waxaana ay gaartay samafaynalaha koob weyn oo dalo dhowra ay ka qayb qaadanayaan maanta waxaa dheeli doona waddamada talyaaniga iyo jarmalka iyadoo labadaasi waddanna ay isku diyaarinayaan in midba midka kale uu u sii gudbo samafaynalaha horena ugu sii siqo sidii koobkaasi ay ugu guulaysan lahaayeen kulankan berito la dhexmari doona iceland iyo faransiiska faransiiska oo dalkiisu martigelinayo koobkan ayaa isku dayaya in ay ka faa'idaystaan fursadda ay haystaan ee ah cadaadiska taageerayaasha gudaha ee waddanka faransiiska iyo sidoo kale ciyaartooy daayar oo xulka dalka faransiiska ay ku duulayaan oo uu ka mid yahay antonio griezmann weeryaanka kooxda atletico madrid waxaa kooxda kubadda cagta ee iceland oo ah waddan aad u yar oo ciyaartaydiisa qaarkood ay yihiin kuwo shaqooyin kala qabsada marka ay kubadda cagta ciyaarayaan laysugu yeero ayaa waxa ay hore uga soo adkaadeen oo taariikh ay ku dhigeen xulka dalka ingiriiska hadda ayay doonayaan inay mar kale koobka ku sii jiraan oo ay iska celiyaan xulka dalka faransiiska waxaana faransiiska dhinaca kale uu rajaynayaa inuu koobkan ku guulaysto wararka kale goosgooska dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno ciyaaryahan zalatan ibraahimovic oo fariiso danjira ayaa hal sano qandaraasa la sixiday naadiga kubadda cagta manchester united waxna uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in naadigaasi uu la sixido isagoo rajeeyey in uu guulo waaweyn la gaaro naadiga zalatan ibraahimovic ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxay ka mid yihiin barcelona yuventus inter iyo milan intuba waxaase sidoo kale waxaa uu soo dhelay ka mid ahayd baris saint germany oo hadda ka soo tegayay kooxda ajax amsterdam ee dalka holland hadda ayuu sheegayaa inuu rajaynayo in ingiriiska sidoo kale taariikhdiisa uu ku daro kooxihii uu soo ciyaaray uuna rajaynayo in guul uu la gaaro kooxda kubadda cagta manchester united dhegaystayaal xubinta cayaarahan halka haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha intaasna dhegaystayaal waxaa nagaga eeg idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa inala socodsiinayey maxamed colaad xasan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.